bismi illaahi araxmaan araxiim waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka julaay sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka yaga subaxnimo kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid a hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ayaa beesha caalamka ku dhalishay inay ku guuldaraysteen maalgashiga soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya iyo wakiillo ka socday ayaa dhagax dhigay cisbitaal ku yaalla magaalada baydhabo oo lagu daryeelayo bulshada halkaasi ku nool magaalada baydhabo waxaa ku soo qulqulaya wufuud caalami ah iyo madax ka tirsan dowladda xilli magaaladaasi laga dareemayo diyaargarowga shirkaha looga hadlayo aayaha dalkeenna ee dhowaan ka dhici doona halkaasi tartan cilmiyeed aad u xiiso badan ayaa xalay rediyo muqdisho iyo s m t v ku dhex maray degmooyinka waaberi iyo cabdilcasiis oo ka wada tirsana gobolka banaadir iyadoo labada dhinac ay muujiyeen dadaal iyo anshax wanaag intii uu tartanku socday rabshado ayaa haleeyey ka hor iyo weliba kadib kulankii kubadda cagta ee xalay dhex maray xulalka england iyo ruushka kaas oo ka dhacay magaalada mershel
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna aroornimo kuwooda ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo faahfaahsan hay-adda qaxootiga adduunka ee magaca marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u n h c r ayaa beesha caalamka ku dhalishay inay ku guuldaraysteen maalgashi ay ku sameeyeen dalkeenna soomaaliya madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga adduunka u n h c r philip grandi ayaa sheegay in beesha caalamku ay ku guuldaraysatay inay maalgelin ka samayso soomaaliya si fursad loo siiyo qaxootiga ku soo laabanaya waddanka filip ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu shalay booqasho ku tegey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdisalaan hadliye ayaa ka hadlay arrintaasi uu ku dhaliilay wasiirka madaxa hay-adda u n c r beesha caalamka iyo kulankii uu madaxweynaha soomaaliya la yeeshay mas-uulkaasi intaba
waxaan ka wada hadalnay arrimaha qaxootiga soomaalida ee masaakiinta jooga ee dadaab waxaan ka wada hadalnay in aan mataqaanaa aan anagu rabno haddaan soomaali nahay in lagu soo celiyo waddankooga ay soo noqdaan si sharaf leh ay ku soo noqdaan iyadoo la ixtiraamayo xuquuqal insaamkooga iyo dadnimadooda iyo iyo iyo sharaftoodaba commissionarku aad buu noogu raacsan yahay arrintaa waayo waxa weeye under international law inaan samayno inaan xoojinno aan soon aan aan aan sii wadno trapartide agreementka waxaa kaloo madaxweynuhu kala hadlay commissionarka aniguna aan kala hadlay i d pska amba dadka barakacay ee waddanka dhexdiisa jooga kuwa ka soo noqday yeman ee noqday iyaguna iminka iyagoo qaxooti yeman ku ah halkanna ku noqday barakacayaal iyo kuwa yemanta ee ku soo noqday ka yimi soomaaliya ee walaalaheen ee ka soo hordaaya colaadda yeman ka joogta waa arrin aada u dhib badan laakiin annagu dadka soomaalida eh, iyo qaxootiga jooga dhadhaab iyo kuwa gudaha ku jira ee barakacayaashaaba waxaan leenahay dowladda soomaalidu way idiin heegan tahay way idin caawinaysaa waxay la qaban karo waa la waa waa waa la qabanayaa adduun caalamkana waan la tashanaynaa dadka dhadhaab jooga khaasatan ma annaga ma ogolin in laydisoo kabkabo oo idinkoon diyaar ahayn laydisoo kaxeeyo oon meel laydiin diyaarin sida xuquuqdiinnu ku jirto iyo sida dadnimadiinnu ku jirto iyo sida bini aadamnimadu ku jirto in laydinku soo celiyo eh, ilaahay amarkiina way dhici doontaa
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdisalaan hadliye oo ka asnaa ka hadlayay xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku jira xerada dhadhaab magaalada baydhabo ayaa waxaa ku soo qulqulaya wufuud caalami ah iyo madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xilli halkaasi laga dareemayo diyaargarow loogu jiro shirka looga hadlayo aayaha dalkeena soomaaliya oo dhowaan ka furmi doona magaaladaasi baydhabo warbixinta warkaasina waxaa goor dhoweyd magaalada baydhabo inooga soo diray waryahayaga halkaasi inooga soo warrama siraaji sheekh isxaaqa iyadoo labaatanka bishan la filayo inuu ka furmo shir heer caalamiya looga tashanayo aayaha soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka soomaaliya dabayaaqada sanadkan ayaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo waxaa si aada ugu soo qulqulaya xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya iyo wafuud kale oo ka kala socota beesha caalamtii dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa diyaar garow weyn ugu jirta shirka martigelinta shirkaasi shalay waxaa soo gaaray magaalada baydhabo wafdi ka socda midooda yurub iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kuwaas oo kulan muddo socday la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan shirkaasi oo runtii intiisa badan looga arrinsanayay sida uga haboon kulankaasi labaatanka bisha ama ka dhexi doona magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baa isla markaana looga arrinsanayo aayaha dalka soomaaliya runtii dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale ay sii laba jibaartay adkeynta ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo iyadoona lagu jiro xilliga bisha barakeysan ee ramadaan waxaa si aada loo adkeeya ammaanka guud ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ciidanku runtii ay howlgal ka sameynayaan gudaha magaalada baydhabo iyo tuulooyinka iyo degmooyinka hoos imaanaya gobolada baaybakool iyo shabeellada hoose taas oo ay ugu talagaleen inay ka hortagaan dhibaatooyinka bulshada ay u maleegayaan al-shabaab marka dowladda waxaa si aada ugu diyaar garowday martigelinta shirkaasi heerka caalamiga ah ee lagu qabanayo magaalada baydhabo islamarkaana looga arrinsanayo aayaha dalka iyo doorashooyinka la filayo in dabayaaqada sanadkan ay ka dhacaan dalkeena soomaaliya
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa siraaji sheekh isxaaq waryahayaga inooga soo warramaa gobolka bay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wakiilo ka socday dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa dhagax dhigay cisbitaal laga hirgelinayo magaalada baydhabo kaasoo lagu daryeeli doono bulshada caafimaadka bulshada ku nool halkaasi warbixinta warkaana waxaa inoo sii ambaqaadaya waryahayaga yuush yuushac cabdulaahi cumar
wasiirka wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya xaawa xasan maxamed iyo wakiil ka socday dowladda sacuudi arabiya ayaa magaalada baydhabo ku dhagax dhigay cisbitaal cusub laguna daryeeli doono bulshada magaalada cisbitaalkan cusub ee laga dhisayo magaalada baydhabo islamarkaana lagu daryeelayo carruurta iyo haweenka ayaa waxaa magaalada baydhabo si wadajira ugu dhagax dhigay wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya agaasimaha guud ee mashaariicyaha u qaabilsan geeska afrika dowladda sacuudiga iyo madaxa xafiiska ururka iskaashiga islaamka waxaa sidoo kaleenta goobta dhagaxdhigga cisbitaalka ku sugnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxda maamulka kan gobolka kan degmada maxamed iidle sabriye madaxa xafiiska ururka iskaashiga islaamka o i c iyo sucaad al aweys oo ah agaasimaha guud ee mashaariicyaha dowladda sacuudiga ee geeska afrika ayaa munaasabadda dhagaxdhigga ka hadlay waxaan aad ugu faraxsannahay sida suurtogal noogu noqotay in aan dhagax dhigno cisbitaalkan oo loo dhisayo hooyada iyo dhallaanka waxaan waddamada islaamka aan ka hirgelin mashaariicyo fara badan wasiirka caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya xaawa xasan maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa si aad ah ugu mahad celiyey ururka iskaashiga islaamka iyo weliba dowladda sacuudiga mashaariicyaha farada badan ay ka wadaan dalka soomaaliya dowladda sacuudiga iyo ururka iskaashiga islaamka ayaan aad ugu mahad celinaynaa sida ay noogu oggolaadeen in ay noo dhisaan cisbitaalkan oo baahidiisa ay aad u taagnayd
aad ayuu umahadsan yahayna kaasina wuxuu ahaa yuushac cabdulaahi cumar oo inoo soo koobaya warbixintaasi ku saabsan cisbitaalka laga dhagax dhigay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay tartan cilmiyeed aada u xiiso badan ayaa xalay radio muqdisho iyo s n t v ku dhex maray degmooyinka waaberi iyo cabdilcasiis oo ka wada tirsan gobolkan banaadir iyadoo labada dhinac ay muujiyeen dadaal iyo anshax wanaag inta uu socday tartankaasi farxaan suleymaan ayaa si gaara isha ugu hayay tartankaasi noona soo koobaya natiijadiisii iyo sida uu dhacay
miyaedka bisha rabadaan oo ay si wada jir ah oo u baahiyaan rediyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliya ee s n t v isla markaana si toos ah looga daawanayo telefishinka halka dhegaystayaasha ay kala socdaan idaacadda uuna taabagelinayo sanadkii saddexaad oo isxiga maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa caawa tartan aada u xiiso badan ku dhex maray degmooyinka waaberi iyo cabdicasiis oo ka wada tirsan gobolka banaadir iyadoo labada dhinac ay muujiyeen dadaal iyo anshax wanaagga inta uu tartanku socday sida uu xeerka sida uu xeerka tartanka qabo marka degmo weliba la weydiiyo min afar su-aal waxaa caawa dhextaal u ahaa isbarashada degmooyinka iyadoo tartamayaasha labada degmo ay ka sheekeeyeen taariikhda ay leeyihiin degmooyinka waaberi iyo cabdicasiis ah iyo waxyaabaha ay caanka ku yihiin natiijada tartanka dhex maray caawa tartamayaasha degmooyinka waa beri iyo cabdicasiis waxay noqotay sidan waa beri tartamayaasha degmada waa beri sida xeerka barnaamijka tartanka cilmiyeedka bisha raba barakaysan ee rabadaan uu dhigayo waxaa la weydiiyey toddoba su-aal waxaana su-aalihii la weydiiyey ay ka jawaabeen laba su-aal oo waxa ay iska qaldeen su-aal mana jirin oo wax ka faa'iidaysi ah oo ay heleen waxayna wadarta guud ee dhinaca dhibcaha tartamayaasha degmada waaberi ay heleen noqon noqonaysaa afar dhibcood cabdicasiis tartamayaasha degmada cabdicasiis ah waxaa iyana dhankooda la weydiiyey toddoba su-aal su-aalihii la weydiiyey waxay si sax ah uga jawaabeen laba su-aal halka ay iska qaldeen shan su-aal waxa ay si ka faa'iidaysi ah u heleen hal su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada waaberi waxaana wadarta guud ee tartamayaasha degmada cabdicasiis ee ka dhigaysaa inay heleen lix dhibcood haddaba kulanka lixaad ee tartan cilmiyeedka bisha rabadaan ee warbaahinta qaranka caawa waxaa wareega xiga usoo gudbay tartamayaasha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir iyadoo gebagabadii ay labada tartame isugu hambaliyeeyeen guushaasi haddaba habeen dambe oo ah habeenka toddobaade ee tartan cilmiyeedka bisha rabadaan ee warbaahinta qaranka waxaa ku tartami doona degmooyinka garowe iyo kaaraan oo ka kala tirsan gobolka banaadir gobolka nugaal iyo banaadir aad ayuu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa farxaan suleymaan daahir oo aad si wanaagsan inoogu soo koobay natiijada tartamayaashii xalay bisha barakaysan ee ramadaan tartan cilmiyeedka halka warkaa idinkala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya rabshado ayaa hariyey ka hor iyo weliba kadib kulankii kubadda cagta ee xala dhex maray xulalka england iyo ruushka kaas oo ka dhacay magaalada martieli inta aanay ciyaartu bilaaban ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisaa ku kala eriyeen taageerayaal labada dhinac u kala dhashay kuwaasoo ku dagaalamayay dibadda garoonka mid ka mid ah taageerayaasha ayaa laad lala dhacay isaga oo dhulka jiifa waxaana mid kale madaxa lagaga laga dhuftay kursi rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay dad ka badan saddex iyo toban qofood oo laba ka mid ah ay xaaladoodu halista tahay kulanka labada dal dhex maray markii uu dhammaaday ayaa taageerayaasha ruushka waxa ay gacanta ula tageen qaar ka mid ah kuwa england oo garoonka ku sugnaa ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro hal iyo hal kadib markii uu ruushku dhaliyey goolka bareejada ah daqiiqadihii u dambeeyey ee ciyaarta warkii caalamka ah oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana saaka intaa ayuu inaga dhan yahay hase yeeshee ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenaha oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net